subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa waa isniin lix iyo labaatanka juun sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur qodobadaannu idiin hayno waxaa ka mid ah guddoomiyihii gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan oo sheegay in dadka reer hiiraan ay isaga madaxweyne u doorteen maamul gobolkaasi uu yeelan doono madaxa soomaaliyada baa ku jirtay ciidamada xoogga dalkaa ku jirin dowlada saaxiibaa ku jirin laakiin ka shacbiyad ahaan waxaa ka dagaalamayey dhanka hadda hiiraan lagama wada sifeyn shabaab wuu ku jiraa weli qaybo ka mid a laakiin inta laga sifeeyey waxaa dagaalka xooggiisa ku jiran dadka deegaankay ahaayeen waxaa abaabulayna anaa abaabulay
waxaa kale oo aad maqli doontaan munaasabadda lix iyo labaatanka juun oo lagu qabtay magaalada muqdisho waxa ay qabsadeen ee wanaagga ana waa qiraynaa muxuu ahay oo ma ma dafirayno laakiin wixii soomaaliyo isla jirto oo mid ah ay gaari lahaayeen ama ay heli lahaayeen waa ka maqan yihiin wixii iyagu ay qabsan kareen oo dadaala hambalyaan leen
sidoo kale magaalada hargeysa ayaa laga xusay sanad guurada lix iyo labaatanka juun waxaana ka hadlay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi aadan cabdulaahi cismaan markuu hadalkii u kacay waxa uu yidhi caaw waxaan ilaahay u mahadnaqaynaa inay xorowday soomaalidii talyaanigu maamulayay weedhaa ayuu ilduufka siyaasadeed ee somalilan ku dhacay hase yeeshee ay u badheenaan qolada koonfurta ilaa maantana ay kay ku dhegan yihiin kelmadaasay ku jirtaa
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan marka horese warkii dunida ciidamada ammaanka ee dalka kenya ayaa sheegay in shan qof lagu dilay axaddii shalayto degmada laamu ee dalka kenya kadib markii dablay hubaysani ay weerar ku qaadeen laba tuulo oo ka tirsan degmadaasi laamu kooxda weerarka soo qaaday ayaa sidoo kale gubay guryo iyo hanti kale oo ay burburiyeen mas-uuliyiinta laamaha ammaanka ee kenya ayaa weerar argagixiso oo ay soo qaadeen waxay sheegeen in uu ka mas-uulahaa ururka al-shabaab ee saldhigoodu yahay soomaaliya laamuu waxay ku dhowdahay xuduudda ay wadaagaan kenya iyo soomaaliya waxaana inta badan ka dhaca weerare ay geystaan maleeshiyada al-shabaab kuwaasi oo la sheegay in ay cadaadis ku saarayaan kenya inay ciidamadeeda kala baxda soomaaliya kenya ciidamadeeda ayaa ka mida kuwa amison ee la dagaalama al-shabaab gudaha dalka soomaaliya rag hubaysan ayaa dilay nin ka tirsan dalka amaba dadka laga tirada badan yahay dalka baakistan ee siikha loo yaqaano ninkaasi siikha ah ayaa lagu dilay weerar ka dhacay magaalada bishwaar ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi baakistan sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka oo lagu magacaabo goheer khan ayaa sheegay in muhanman sing oo da-diisu ahayd shan iyo soddon jir ay kooxda weerarka soo qaaday bartilmaameedsadeen balse weli waxay ciidamadu baadhitaan ku samaynayaan cid kale oo ka dambaysay amaba ku lug lahayd oo raadku galo in ay soo abaabuleen weerarka ninkaasi lagu dilay kooxda islaamic state amaba daacish ayaa sheegtay in ay ka dambeeyeen mas-uuliyadda weerarkaasi intaa dhegaystayaal waxaa ku eeg warkii dunida dhegaystayaal goordhow maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte oo kaga hadlaya in gobolkaasi uu maamul yeelan doono isagana madaxweyne loo doortay balse waxaynu haatan ku hormaraynaa munaasibadaha xorriyadda iyo dabaaldegyada lagu qabtay muqdisho hargeysa iyo weliba jabuuti oo diyaargarow xoogari ka socdo aynu ku horeyno magaalada muqdisho xalayta waxaa lagu qabtay munaasibad lagu xusayey maalinta xorriyadda lix iyo labaatanka juun waxaana warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
munaasabad lagu maamuusayey mudnaanta ay leedahay lix iyo labaatanka juun oo ah saddex iyo lixdan guuradii ka soo wareegtay markii ay gobollada waqooyi xornimada ka qaateen gumaystihii ingiriiska ayaa xalay lagu qabtay aqalka dowladda hoose ee xamar madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo madasha khudbad ka jeediyey ayaa ugu horreyn ka dhawaajiyey in laga habsaamay xallinta khilaafka ay ku kala maqan yihiin soomaaliya iyo gobollada waqooyi way nagu daahday inaan mar hore la xalliyay ahayd oo garaawshiyo badan leesu siiyo oo laga heshiiyo wixii dhacay sidii aanay dib ugu dhici lahayn iskuna kalamaanan raysan waqooyina nagama raysan annagana kama raysan soomaaliyo isla waqooyi waa meel nabdoon way fiican tahay horena waa u bogaadinay waana bogaadinaynaa waxa ay qabsadeen ee wanaagga ana waa qiraynaa muxuu ahay oo ma ma dafirayno laakiin wixii soomaaliyo isla jirta oo mid ah ay gaari lahaayeen ama ay heli lahaayeen waa ka maqan yihiin wixii iyagu ay qabsan kareen oo dadaala hambalyaan leenahay allaha u waariyaan leenahay way qabsadeen meesha ay joogaan waxa ka dhiman waa wixii soomaaliya oo wada jirta magaceeda iyo maqaamkeeda iyo kartideeda iyo wax isku darsigeeda xagga caqli iyo xagga maadi iyo xagga mati intaba ay lagu gaari lahayaa ka dhiman ayadana ilaahay inkiis waddo kasta oo lagu heli karo inaan marro ayaa diyaar aan u nahay hadda ciifeen waa idin oggolaanayaane kumaanaan fikirin weligeen ha xoogaysteen way idin garab istaagaan waana idin garab qabanayaanaan ku fikiri jirin waxay ay qabsadeen waa ku ammaanayihiin ha ilaashadeen yaan leenahay bas waxaan mar walba ku leenahay walaalayaal waad wanaagsantihiin meel sanna waad joogtaane ilaashada xasan sheekh maxamuud ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay ka fogaadaan wax kasta oo kale irdhayn kara wuxuuna dhanka kale soo hadal qaaday duruufihii ay ummadda soomaaliyeed qaabileen burburkii kadib mar kale dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gaar ahaan meelaha waxoogaa baryahan dambe ee isfiirfiirsiga iyo isqabqabsiga iyo xoogaa kala kala kala irdhowga yaryari uu ka jiro horay ayaan usoo kala irdhowno waana taaganahay idinku intiinni meel isla sii joogta war ha kala irdhoobina yaa reer hebelehey nin dhahaya haddaad maqasho waa nin xigmad waayo ogaaw yaa reer hebelehey yaa tolehey yaa ka dhacey maahane maanta war yaa soomaaliya hey yaa wax isu keeni karaan rabnaa waxaan leenahay yaa luukaso taas waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed intii aan dowlad ahayn ee dunida aan la macaamilaynay waxaa ka badan inta aan duruufaha gaarka ah aan ku sugnay oo dunidu ayna kaalmaynaysay annagu intaan isgabnay in badanoo naga mid ah guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi ayaa munaasabadda ka sheegay inay niyad jab ku hayso in calanka soomaaliyeed aan laga saaraynin hargeysa taasoo sida uu yidhi sabab u ah tabasho yar oo jirta isagoo sidoo kalena madaxweynaha ku dhiiri geliyey dadaallada loogu jiro in dib loo bilaabo wadahadallada soomaaliya iyo somalilan caawa lixda saar kolkaynu halka ka saarayno inaan laga saarayn hargeysa ayaan ka xuma oo laga saarayo calanka taasina ma aha soomaali nacayb ma aha xumaan ma aha soomaali la kala gooyo laakiin waa tabashay waxaan qabaa maanta inayna ahaynuun hargeysuun in calan kale laga taagay dalkeenna sidii in meelo fara badan calama aan ahayn kan buluugga ah ee shanta geeslihi inay ka taagan yihiin waxaan ku geesinimo gelinayaa go-aanka uu qaatay ee uu yidhi waa in la wada hadlaa ee uu ergeyga gaarkaa u sameeyey arrinta somalilan waxaan leeyahay soomaali isma diidana isma diidana waxay u baahan tahay inay wada hadasho run ku wada hadasho guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa nasiib darro ku tilmaamay in qaybo ka mida dalka ay ka socdaan dagaallo uu dhiig ku daadanayo wuxuuna soo jeediyey in madaxda dalka ay door ka qaataan sidii dhibaatooyinkaasi looga gudbi lahaa waxaan runtii aad ugu xumahay in dalkeeni weli ay ka taagan tahay argagixisada ka sokow in xataa ma aragtay gobollada qaarkooda weli dhibaato ka taagan tahay oo dhiig shacab soomaaliyeed dhiig dhallinyaro soomaaliyeed weli arrimo siyaasadeed iyo arrimo qabyaaladeed loo daarinayo runtii arrintaas aad iyo aadaan ugu xumahay arrintaas waxaa loo baahan yahay mudane madaxweyne madiinaha sharafta leh inaan u guntunno oo arrintaas maaragtay dalkan ka istaagto ugu dambayntii abbaaraha saacaddu markii ay ku beegneyd labaiyo tobankii saqdii dhexe ee xalay ayaa aqalka dowladda hoose ee xamar laga saaray calanka soomaaliyeed waxaana madaxweynuhu uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatana hargeysa waxaa munaasabadda lix iyo labaatanka juun oo ku beegan saddex iyo lixdan sannadood kadib markii ay somalilan xornimada ka qaadatay boqortooyadii ingiriiska lix iyo labaatankii juun kun sagaal boqol iyo lixdankii lagu qabtay magaalada hargeysa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay taariikhdii midowda labada dhinac ee soomaaliyeed ee lixdankii wariyaha v o a khadar maxamed cakulle ayaa warbixintan hargeysa ka soo diray xafladda lagu qabtay madaxtooyada magaalada hargeysa ee somalilan ee lagu xuseeyey saddex iyo lixdan guurada ka soo wareegtay markii somalilan ay xorriyadda ka qaadatay boqortooyadii ingiriiska lix iyo labaatankii bishii juun sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii waxaa hadal dheer ka jeediyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi biixi ayaa ugu horrayn isdultaagay taariikhda ay xambaarsan tahay lix iyo labaatanka juun intaasi kadib waxa uu si faahfaahsan u sharaxay xidhiirka ka dhexeeya madax bannaanida somalilan ee in ay ka go'day soomaaliya inteeda kale iyo xorriyaddii lixdankii iyo midowgii labada dhinac ee kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii waxaana madaxweynaha somalilan uu madaxda soomaaliya ku eedeeyey in ay siyaasadaynayaan go'aanka madax bannaanida somalilan oo salka ku haya buu yidhi arrin sharciya habeenka ay soo gelaysay kooba kowda juulaay markii labiyo tobankii iyo miridha ay ahayd saacaddu waxaa loo dabaaldegay oo la suray calankii soomaaliya waxaana lagu dhawaaqay inuu noqday dal xoroobay waxaana madaxweyne noqday ku-meelgaada guddoomiyihii baarlamaanka koonfurta aadan cabdillah cismaan aadan halkaa khudbaduu ka jeediyey ereyadii ku jiray oo aan markaa laga ilduufay in halkaa lagu saxo ama markaaba lagu qaado si sharciya in loo saxo ayaa ilaa maanta somalilan ay tahay dalkaa wakhtigaa qaatay xorriyadiisii ee ilaa maantana aqoonsigiisii raadinaya maxaa dhacay aadan cabdullahi cismaan markuu hadalkii u kacay waxa uu yidhi caawa waxaanu ilaahay u mahadnaqaynaa inay xorowday soomaalidii talyaanigu maamulaya oonu gobolnimadii gaadhnay waxaa kaloo ilaahay mahadiya inay nagu soo biireen gobolladii waqooyiga oo ingiriiska ka qaatay xorriyaddooda sidaa darteed waxaynu isku noqonnay somaali republic weedhaa ayuu ilduufka siyaasadeed ee somaliland ku dhacay hase yeeshee ay u bareenaan qodobka koonfurta ilaa maantana ay kay ku dhegan yihiin kelmadaasay ku jirtaa hase yeeshee madaxweynihii halkaa ka dhawaaqay wuxuu caalamka weedhaa ugu sheegay ku hirgashay inay somaliland soo biirtay iyaga waana halka qaad ku taagay sharciga madaxweyne kasta iyo mutacalim kasta iyo aqoonyahan kasta somaliland wuxuu u howlgalay inuu arrintaa sharciyana si sharciya adduunka ugu kale madaxweynaha somalilan waxa uu soo hadal qaaday dagaalka magaalada laascaanood isagoo mar kale ku celiyey in somalilan ay diyaar u tahay wadahadal in lagu dhammeeyo arrintaasi arrinta laascaanood oo imika qulqulatooyina shaqaqooyina ka socda horena woo sheeg qarankuna waa isku raacsay salaadiin culimo golayaal dadweyne qof somaliland ahoo aan nabad u baaqayn ma jiro reer laascaanood haddana waa ugu celinayna waxaan rumaysanahay dadka reer laascaanood weliba magaalada laascaanood dadkii deganaa maanta iyagaa nabad inoogu jecel oo nabad u baahan dadka shacibka ah reer laascaanood sababtoo ah maanta dhibaato dibadda lagaga soo waariday baa dadkaa shicibkaa ku dhacday qax aan loo baahnayn baa la geliy dil aan loo baahnayn baa dhacay dhaawac baa dhacay weli laysma weydiin muxuu inoogu dhacay eed unbaa la saaray dowladda soomaaliyeed baa ina dishay soomaalid baa ina leenaysay somalilan horena umay dilin haddana kumay duurin waxaa dagaal dhacaayay maalin qur ah somalilan weerare may qaadin xabadna kumay horrayn tu lagu soo reey daafacda mooyaane shalay iyo maanta u dambeeyey shalay aroortii sideedii aroornimo markay ahayd iyo dheeraad ayay ciidanka somalilan ku soo rideen madaafiic hobiyaala markaasay nin labadii u horreeyay dilay xaq buu leeyahay ciidanku marka lasoo weeraro inuu isna jawaab culus ma jiro qof qaadanaya aan ku dilay haylaad haddana halkan waxaanu ka leenahay saakana la mid maaha waxaan anugu leeh oo ciidanku amar ku qabaa oo somaliland way ku raacsan tahay inaanu ciidankeenu weerar ku qaadin mar walba imikan oo ku celinaa nabad baanu ku baaqaynaa wadahadal baanu ku baaqaynaa xabad joojin baanu ku qaadaynaa wax taa dhaama garanayno laakiin ciidanka somaliland waajib baa saaran inuu xuduudihiisii gaadho oogdaaf waa distoori qaaramadaan la qabnaa laguma bedeli karaa xadka somalilan hab qabaniya haddii somalilan xadkeeda qaban lagu bedelo afrika o dhan baa lagu bedeli doona iyadaa isku wareeriya munaasabadan waxaa kooxaha kala duwan ee fanaaniinta somalilan ay ku soo bandhigeen masraxiyad iyo suugaan kala duwan oo ku qotoma fariimaha ay maalintani xambaarsan tahay oo qaarkood ay dadka qaar xasuusinayeen kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii xilligaasi suugaantii ay kooxihii walaalaha hargeysa qaadeen khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
magaalada jabuutina waxaa ka socda diyaargarowga loogu dabaaldegayo xornimada ka soo wareegtay dalka jabuuti markii ay faransiiska xornimada ka qaateen lix iyo afartan sannadood wariyaha v o a ramadaan muuse ayaa warbixintan jabuuti ka soo diray qaybaha kala duwan ee magaalada jabuuti iyo degmooyinka gobolada dalka gudihiisa waxaa ka socda xaflado lagu soo dhoweynayo sanad guuraha lix iyo afartanaad ee ka soo wareegay wakhtigii dalka jabuuti uu qaatay gobonimada toddobiyo labaatankii juun kun sagaal boqol iyo toddobiyo toddobaatanki xafladahaasi ayaa ku saabsan xusuus la xidhiidha taariikhda halgankii xornimo dirirka dadka reer jabuuti taariikhdaasi waxaa ka xoog warramaya odayo ka mid ahaa dadkii u soo taagnaa dhacdooyinkii halgankii gobonnimo doonka ducaale axmed nageeye weeyaan lix iyo lixdankii diigool baa yimid doonka halkaa waxaa waa waa laga hortagay oo ilaa diyaaradda lagaga hortagay marooyin cadcad baa la sameeyey oo wax lagu qoray gobonnimo doon gobannimadii baa la weydiiyey gaalkii waxbadde kama jawaan uu soo booday maarta halkan buu yimid ciidan buu dadka iyuu ku qarmee bacdeen waa laga daba yimid halkan asambaleyda lagaga daba yimiday waxaa maarta halkaaba ayaa dhibaatada ugu weyn halkaa ka dhacday galabtii in maarta waa kii boosihii yaraayee maarta halka booyada dheer iyo intaana waa kii la jijabiyey la dilay dadka maanta joogana waxaan leeyahay nimcaan ku jirnaa baan leeyahay nimcadu waxa weeyaan kolba in bay saaran tahay caafimaad iyo irsaaqda ilaahay ku siiyey haddaad inaad ku mahadisid weeyaan sanad guraan ilaahay tu fiican oo khayra ilaahay ha nooga dhigo magacaygu waa ismaaciil cilmi rooble halgankiida waa kiida dagaalku dagaalku halkani halkani meesha waxay ahayd kadinka sheekh cismaan waxay ahayd meeshii dagaalka kolka eega loo bixiyey bay ahayd de kontomeeyo biiro askari kadinka kuu jooga kaarkii awoygaa ninkaa kanka odhanay korontada la soo meeriyey kadinka noo taala kabnoonada habeen iyo dhagaar kuma la saaraayo kabta guudka laynaga dhigo koota koona laynahayo iyo way qalqallacwo badnaa wax laga sheekayn kara way dhaafsan tahay oo waa dadku dee ilaahay raaxadiina weyna gaarsiiya oo gobonnima qaadanay gobonnimo dee ilaahay wuxuu naga qoraba nimba wuxuu ka cunaba ilaahay nimba intii ilaa uu ku qoray buu de kuleeyahay qofuma qorin mideeda kale laba bil iyo labaatan cisho yaan bilaa macno ku xidhnay aniga nina kaysaali loodhan jiray oo dhan casal loodhan jiray iyo dee gaalku wuxuu falayey waa laga tegey tii samahaa la galay iminkana dadka ilaahay gaadhsiiyey hareeraha ka joogaan oo ka dhowdaan darinyada ka dhowda dee sanad wanaagsan ilaahay ku khayr qabo haynooga dhigada
ramadaan muuse jaamac v o a jibuuti
waa hagaag magaalada jabuuti beri ayaa dabaaldegaasi lagu qaban doonaa ilaa iyo habeen dambe halkaad nagala socotaan waa washington subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan oo dhowaan xilka la sheegay in laga qaaday ayaa shalayto magaalada beledweyne kaga dhawaaqay in madaxweyne loogu doortay kulan ka dhacay magaaladaasi cali jeyte ayaa sheegay in dadka reer hiidaan ay codkooda amaba ay dadka reer hiiraan xilkaasi u doorteen falastiin axmed iimaan ayuu uga waramay kulanka beledweyne iyo wixii ka soo baxay dhammaan waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto intaa markaan ka gudbo annagu wax kumaanaan dhawaaqin dadka reer hiiraan ayaa wax ku dhawaaqay iyagoo ka tashtay ilaa sideed iyo tobankii bisha iyo maanta oo ay ahayd haddaana qaldaneen shan iyo labaatankii bisha ayaga ay ka hadlayeen habkii ay wax u dhisan lahaayeen iyo sida ugu habboon waxaay maanta ay ku dhawaaqeen in state la yidhaahdo stateka hirshabeelle ay gacanta u taageen madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen dadkii hogaamin lahaa yaa loo doortay marka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen waxaa loo doortay aniga iyo nin la yidhaahdo axmed inji axmed ismaan cabdalle
marka adigu waxaa ahayd guddoomiyihii gobolka hiiraan maamulka hirshabeelle oo shalay kusoo magacaaba ayaa xilka kaa qaaday maxaa ku diida xilka qaadista haddii shalay maamulka uu lahaa awoodda magacaabista maxaa maanta u diiday inuu xilka kaa qaadi karo maba diidan xilka qaadis maha waxaa la ysku hayaa waxaa la ysku hayaa waxay yihiin shalay hiiraankii jirtay maanta ma jirto cali jiitihii shalay jirana maanta ma jiro sida ay ku tahana waan ku cadayna waan ku qeexayaa hal sano ayaa waxaa lagu jiray dagaal oo dadka reer hiiraan intii qaybo badan aan dagaal gelinay oo ay ku baaba-een oo khasaaro badanoo naf iyo maal uu gaaray ayaguna guushii ilaahay siiyey iyadoo ay caawinayaan annaguna waa hogaaminaynay ciidamada soomaaliya iyo dowladaha saaxiibkaa intaba ay caawinayaan ayay waxay ka saareen dhul dhowr boqol oo kilomitira ayaa shabaab laga saaray okay ciidan dowladeed oo dhulkii ilaaliyaa ma jiro waxay ka laayeen xoolihii shabaabku xoolaha dadka hadduu kuwa dilaya waxaad og tahay oo aada la socotaan dhaawicii muqdisho la geeyey ee cisbitaallada laga bixiye xaafad lagu baaninayay inay xaafadii iwa dabagaleen ay qarax ku dhifteen waad la socotaan yacni qof dhaawaca oo xaafad yaalla yacni wasiiradii xildhibaanadii madaxdii qaranka ayaa muqdisho lugeynaysa oo horey gadaal u socota qof dad dhallinyaraoo dhaawac ahaa looga daba tegay luuq iyo xaafad ku taalla ee maxaankuda halkaa marka dadkii noocaas ahaa yaa damaanad bixinaya oo difaacyada ku jira waxay u baahan yihiin sibooday u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in la hogaamiyo waxay u baahan yihiin in weerarka difaacyada lagu kormeero waxay u baahan yihiin sidii shalayba dagaalka loo geliyey ilaa dadku waa dad jeclee militari amar qaadanaya maahe in loo diyaariyo inay dhulkii ay hantaane haddii aan u ban kow midda labaad qorga dowladii qortay oo dowladii ay qortay ama qofa lagu bedelo ama qofa lagu magacaabe oo ururkaa argagixisada ahy u sacbinayo ama waxabada u ridayo ama uu u dabaaldegayoo soo dhaweynayo taariikhda miyaad maqashay
marka haddii adiga shalay shaqadan aa qabanaysay gudoomiye guddoomiyaha cusub ee la doortay maxaa diidaya inuu hawsha meesheeda ka sii wado asaga inaad weydiisa ayla haboon maxaa kuu diiday inaad dhahdo aada ila haboon aniga waxaan u baahno keliya damaanad
marka ma weydiisatay maamulka hirshabeelle damaanadaasi inay bixiyaan
yaan weydiiyaa
madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka shala ku soo magacaabo ayagu ima magacaabin meesha iigu yimaadeene ayagu warqadii qoreenaaba shabaab uxabadiridoyahay say ugu aaminaa dalka warqadii ayaga qoreenaaba shabaab uxabadirido u dabaaldegaya ku aamini karnaa ummadda markii aan dagaalka ku jirna qaybta ku lahaayeen ma garan kartaa ya marka waxaad leedahay dagaalku wuxuu ahaa dagaal aniga aan waday welina aniga ii baahan
dagaalka fiiri dagaalka soomaaliyao dhan baa ku jirtay ciidamada xoogga dalkaa ku jiray dowlada saaxiibaa ku jiray laakiin ka shacbiyaed ahaan waxaa ka dagaalamayey dhanka hadda hiiraan lagama wada sifeyn shabaab wuu ku jiraa weli qaybo ka mid a laakiin inta laga sifeeyey waxaa dagaalka xooggiisa ku jiran dadka deegaankay ahaayeen oo qoryahooda soo qaatay waxaa abaabulayna anaa abaabulay iyo rag kaloo dee odayaala laakiin anaa hogaaminayay oo hor socday lahaa hogaamintaan lahaa laakiin hadda dadka kaasoo horjeeda waxay kugu eedeynayaan in aadan amarka qaadanaynin in dagaalka uu istaagay in dib loo wada ay caqabadi ka timid culayska ugu badanna adiga uu kaa imaanayo
firi firi falastinay aniga hal shayaan kuwa cadaynaya aniga too talamiinta guud tab inaan ka hoos shaqeeyo diyaar umaba ihi haddii wax kasta ay dhacaan nimankan ayagaa awalaan dhib ku qabay ninkii ay soo magacaabeen na anigu hadda inuu shaqeeyo iyo inuu shaqeey diido asay u taallaa waa howl asaga loo iyo ciddii soo idmatay ka dhexaysa laakiin waxaan u baahannahay dadkaani waa dad bini aadana waa dad soomaaliyeed aragtiyay leeyihiin aragtidooday soo bandhigeen cadaawadda annaga inaan konseenkaan ka qabnaan waxay tahay dadkan damaanadooda xaggee aadaysaa
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyihii gobolka hiiraan xali jeyte oo u waramayay falastiin axmed iimaan halkaad nagala socotaan waa v o a washington idaacaddiina waxaa u dambeysay heestaasi uu ku luuqeynaya fanaanka axmed naaji intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaad leenahay sidaa iyo nabadgelyo